halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha nofembar nooc saddex sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aanka go ku celisa barnaamijka caawa waxaannu kaga hadlaynaa dhallinyarada iyo waxbarashada fog waxaana si wada jira idinku daadihin doona anigoo ah maxamed cabdiiyo cabdiraxmaan xuseen fure hase yeeshee waa kan jamaal axmed cusmaan oo wararka caalamka ila soo jeediya
dowladda turkiga ayaa xirtay shan iyo soddon qof tallaabadaasi ayaa qayb ka ah sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi howlgalaya xukuumaddu kula beegsanayso taageerayaasha wadaad lagu eedeeyey inuu doonayo inuu talada ka tuuro madaxweynaha dalkaasi rajab dayib erdgan howlgalka ayaa laga fuliyey magaalada izmiir ee galbeedka turkiga wakaalada wararka ee dogan news ee dalka turkiga ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ay weerareen dhowr goobood oo magaaladaasi ku yaala waxaana la soo xidhay saraakiil ka tirsan boliiska iyo shaqaale dowladeed oo lagu eedeynayo inay taageereen wadaadka lagu magacaabo fatxulla guleen oo ku nool waddankan maraykanka
qoysaska ruushka ayaa waxaa u bilaabmay aqoonsiga murugada leh ee meydadka heladoodii ku dhintay dayuuraddii ku burburtay dalka masar ee ruushka laga lahaa sabtidii aynu kasoo gudubnay wakaaladda wararka e a p ayaa sheegtay in toban ka mid a dadkaasi la aqoonsaday afhayeen u hadlay dowladda ruushka ayaa u sheegay wakaaladda wararka e a p in meydadka boqol iyo afartan ay gaadhayso tiradooda guud iyadoo boqol ka mid a xubno ka mid a meydadkaasi la helay loo duuliyeyna magaalada st petersburg maantuu talaado ahayd kadib markii laga duuliyey aanada lagu duuliyey laba dayuuradood guud ahaan laba boqol afar iyo labaatan dad ahaya oo rakaabkii iyo shaqaalihii isugu jiray ayaa saarnaa dayuuradda magaceeda la odhan jiray waa metrojet ee saddex boqol koob iyo labaatan
guddi ka tirsan baarlamaanka britain ayaa soo saaray warbixin ay ku sheegeen inaan baarlamaanka dalkaasi taageerin in la sii ballaariyo howlgallada dhinaca cirka ee dalka britain uu ka wado waddanka syriya waxayna shuruud uga dhigeen sii ballaarinta howlgalku in ay ku xidhan tahay in xukuumadda ra-iisul wasaare david cameron ay jawaabo ka bixiso su-aalo badan oo la xidhiidha dhinaca siyaasadda sharciyada iyo halista military dalka britain ayaa qayb ka ah isbahaysiga maraykanku hogaamiyo weerarada xagga cirka uu ku wado kooxda islaamiga ee isis ee dalalka ciraaq iyo syriya laakiin mr cameron ayaa ku guuldaraystay inuu helo taageero ku filan si uu ciidamo ugu diro waddanka syriya guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka britain ayaa hoosta ka xariiqay sida loogu baahan yahay in xal siyaasadeed loo helo qalalaasaha dalka syriya waxayna sheegeen in weerarada xagga cirka ee dalka britain ay dhaawac soo gaarsiin karaan dadaalka la xidhiidha suuragalnimada in dalkaasi uu ka qaybgalo wadaxaajoodyo wax looga qabanayo xaaladda dalka syriya
madaxa howlgallada ciidanka maraykanka ee badda bacifiga ayaa sheegay inay tahay inaan loo qaadan wax khatar ah oo ciidamada dhowaan maraykanku u geeyey badda koonfureed ee biyaha shiinaha admiral harry harris oo ah taliyaha ciidanka badda ee badweynta bacifiga ayaa u sheegay koox ka mid ah arday maraykan oo wax ka barata jaamacadda bekiin ee ku taalla magaalada beijing talaadadii maanta ahayd in go-aankaasi loogu diray maraakiibta badda south china ay tahay wax ka mid a howlgallada caadiga ah ee looga gol leeyahay ilaalinta xuquuqda xorriyadda iyo sharciga isticmaalka biyaha iyo ula saldhigyada ciidan ee dhammaan dalalku ay ku joogaan sharciga caalamiga ah beijing ayaa ku dhawaaqday mashruuc weyn oo dhismo ah sannadkii hore oo lagu bedelayo biyaha hoostooda jembiyada ah taasoo ay u isticmaalayso inay biyahaasi hoostooda la iskaga kala goosho shiinu waxaa kaloo ku dhawaaqay inay tahay sharci darro howlgallada u wado dalka maraykanku kana wado biyaha south china sea
waa tahay dhegaystayaal mar kale cawaysin wanaagsan halkaan ka dhegaysanaysaanna waa v o a arday badan oo ku sugan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxay wax ku bartaan hannaanka waxbarashada fog ee ardaygu isagoo xaafadiisa joogo waxbarashada dal kale uu markaasi qaadan karo haddaba wariyaha v o a magaalada muqdisho ayaa la kulmay qaar ka mida ardaydaasi warbixintana noo soo diray
magaalada muqdisho oo ay ku yaalaan jaamacado kala duwan ayaa waxaa dhigtaa arday fara badan kuwaasi oo si toosa u dhigta iyo kuwo kale oo ayaguna ku xidhan dhinaca dibadda oo waxbarashadooda halkaasi kasii ambaqaada qaar ka mid ah ardada wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho ayaana kula kulmay jaamacadda joobkey oo ku taala magaalada muqdisho waxayna igaga warrameen qaabka waxbarasho ee iminka ay waxbarashadooda ay u wadaan anu magacayga waxaa la cabdisaaq macalin bashiir oo jooga magaalada muqdisho kana dhigta jaamacadaha dibadda ku yaalla anugu waddankayga jooga anugu baajkay kolley waxaan ku dhimay waddanka soomaaliya gaar ahaan waxaan kasoo baxay jaamacad ku taalla boosaaso oo east africa university haddeerna waxaan diyaariyaa barnaamijka master degree programmeska oo waxaan ka diyaariyaa wanda jaamacad ku taalla oo locafandish university qeybteeda muqdisho waxaan hoosgaleeyaa ama xiriir lale jaamacadda joobkii university oo ku taalla magaalada muqdisho marka kolley barnaamijkaas barnaamij fiican waaye oo qof kastoo soomaaliya jooga anfacaya sababto ah barnaamijyada ugu muhiimsan aan ka faa'idaysano waxaa ka mid a annagoo waddankay joogno oo shaqaysanayno oo wax kasta helayno inaan waxbarashadii heer sare helno muhiimadda koowaad waxaa waaye qofka horta inuu waddankiisa joogo waa muhim inuu waxbarasho sare helana waa muhim laakiin waxaa waaye see barnaamijka iskula keenaya dadku inta badan waxay xiiseeyaan in aadan dibadda ay wax kusoo bartaan qof kasta wuxuu respect garaynaya wuxuu leeyahy dibadda dan wax kusoo barto waddanka waxaa noqonaya qofka aqoon-yahan laakiin anagu taas ma aaminsanin waxaan aaminsan nahay in waddanka adoo jooga ina waxbarati sababta waxaad fahamsan tahay key for education macnaha key for jobs macnaha furaha shaqa adaa hayaba sababta waddanka waa joogtaa waa shaqaystaa waxna waa barataa laakiin qofka hadduu baaji dhameeyo maybe waa shaqaynaysa adoo shaqaynaya ayaad waxaa kuusoo baxay master programs dibadda ina aado waxaana khasab kugu noqotay inaad regular class dhigato jaamacadda meesha ku taalo marka shaqadii aad joogtay waa loosgaraynaysaa macnaha ma suurtagelaysa inaad shaqada sii wato sii wadaa marka markaas waxaa ka dhacaya inaad misgarayso shaqadaadi laakiin qofka soo joogo shaqadiisu haystaa income fiican baa soo gelaya shaqadu hay shaqa ka badan buu raadinayaa online waxuu ku dhiganaya waxaa kasii muhiimsan online baad barata maxaa ku barataa distance marka d l markii la dhaho qofku wuxuu ka fahmaya inay tahay barnaamij khayaaliya laakiin waa barnaamij muhiima qof kasta anfacayso maxaa yeelay ilmaha ka korsanaysaa lacag waa helaysaa activity dibada ma samayn sababta galaas ma xaadiraysa laakiin haddaad galaas xaadirto waxaa laga yaabaa in wakti badan aad ku loosgarayso meeshaas aad mataqana shaqadaada aad loosgarayso laakiin barnaamijkan master degreega programmisa qofka soo waddankiisa jooga inuu barto aad baan usoo dhaweynaynaa dadka lamidka oo ardada ah oo jaamacada waddanka barto waxaan ku dhiirigelinayaa inay barnaamijka ka faa'idaystaan asagoo waddankiisa joogo magacayga waa abubakar faarac cabdilaahi kana tirsan ardayda jaamacadda joobkey kana imaaday dalka banaankiisa waxaan ka imaaday sacuudi arabiya marka aan fiiriyay ardayda waxbarashada heerka ay u sareyso iyo qaabka ay u qabsadaan ayagoo waddanka joogaan waxna way bartaan wayna shaqaystaan micnaha markaan fiiriyay waxaa ila fiicnaatay in aan dalka aan dib ugu laabto kadibna aan ka ambaqaado jaamacaddii si aan micnaha heer sare u gaaro anoo joogo dalka marka barnaamijyo waxaa aan sii bilaabay micnaha anoo waddanka gudihiisa joogo in aan sii bilaabay sacuudiga maxaa ka baran jirta intaad joogta micnaha sacuudi weli intaan joogo wax aan ka baranaya malahan micnaha waxaan iska ahaay dad micnaha meesha iskaaga tegey micnaha iskaaga noolaay nolol ahaan halkaana markaad soo laabata waxbarashada halkaan waxbarashada dib u bilaabay micnaha waxaan arkay marka ardaydan iskuloodka ahayn waxaan arkay nin walba maasha allah dadkii digri qaar inay ahaayeen master qaar inay baaji yihiin micnaha marka waxay igu khasabtay inaan dib u bilaabo marka heerkayga waxbarasho marka sababtaasna waxay igu kaliftay inaan waddanka dib ugu soo laabto kana bilaabo jaamacad haddana maasha allah waxaan rajeynaa inaan heer sare aan ka gaaro marka jaamacadda aad dhigato qaybtee dhigataa ani public health public health aan bartaa hay ka waran hadda marka waxbarashadu maadaama muqdishona aada joogto muqdisho waddan nabada aada ka timid muqdisho timid wallaahi markaan ka imaado waddanka waxaan ka aaminsanahay wallahi horta maasha allah sidaan umaleyna ma aysan naqanin waxbarashada waxaan arkay heer sare iyadoo ah maasha allah ani marka waxaa markaan imaanay niyaddeed waxayd inaan imaado aan joogo isbuuc ima laba isbuuc kadibna aan sii anbabaxbo inaan kusii nagaado niyaddeed ma ahaynbo micnaha sida anaa aaminsana laakiin hadda waxaan arkay meel aan ku dayo meel aan waxbarashada aan ka ambaqaado micnaha ma dhalinyarada waddanka markaan arkayna maasha allah waa dad aan ku qancay qaabkii wax marka waxbarashadii halkaan ama ku dhamaysan karaa halkaan ku aan ku dhamay haye cabdirasaaq waxbarashada hadda waa ku socotaa bal ka waran dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii inta aada waxbarashada ku jirto o dhan waxyaabaha aad kala soo kulanta horta qofku markuu waxbaranayo wuxuu iskaga jiraa n howl aad u adag waxbarashaduna n qofka inuu barto waa wuxuu ilahay ku hadeeyo because of dad waxaa jiro waxbarashada laga bixiyo oo mataqaanaa lagacan qabto lakin anyway master maxaa macnaha inuu qofkaasi heer master gaaro ama heer b h d gaaro laakiin aniga inta badan waxbarashadeydii waxaan kusoo qaatay si mataqaanaa iska fiican oo waxaan haystay family handle gareeya family care gareeya oo waxbarashada markasta isku daya inaan ku guuleysto ilaa aan gaari heerka b h d anigu waxbarashada markaan bilaabayay dugsi hoose dhexaan ka bilaabay ilaa classka maxaan ku dhahaa twelve ama form four classeska aniga si saxaan u dhamaystay kadib waxaan bilaabay inaan galo badg aan bilaabo maadada la dhaho i t ama information technology marka maadadaas intaan dhiganaya horta abastigars badan waa la soo kulmay waxaa kamid a inuu macalin ajrin wax kuu dhigayo adigana luqadii ay aada kugu adag tahay maybe inaad luqada ku hadasho inaad macalinka fahanto iska adkaanaysaa marka caqabadaha ugu badan ay kusoo wajahay waxaa waaye xagga languageka oo macalinka wuxuu dhigayo in fahamkiisa uu yaryahay maadaama aan barrier ka qabin luqada ingiriiska lakiin markii u dambe atleast waxaan sameeyay dadaala inaan ingiriiska maadada ingiriiska aada ugu guuleysto aan inta badan xataa laftigeeda macaan aan ka noqdo marka waxbarashada inta badan waxaa la dhahaa waa indirect colony macnaha waa gumaysi aysan cidna ku khasbeyn sababtaas wixii inaad soo kalaado inaad jaamacadda timaado inaad transportation soo bixiso inaad coostiga bixiso macnaha waa gumaysi haddana aan gumaysihayn laakiin gumaysigaasi waa gumaysi lagu liibaanayo faa'ido badan keenayo because of hadda aniga master programmiska waxaan bartaa maadada public administration ayaan ka diyaarinaya masterkeyga marka kolley aniga masterkaas waxaan ku doortay locally qof kasta hamiguu leeyahay laakiin hamigeyga insha allah waa fog yahay lakiin maadaama an sheisa ku doortay inay tahay maado aada u fiican oo aada u ballaaran marka qof kasta oo jecel takhasuskiisa kolley uu ka fikira lakiin anugu taasaan doortay waxaana ku doortay anugu waddankeyga jooga inaan wax handalgarayn karo sababtoo ah costum administration baa jira macnaa waddan kale haddaad tagto uganda oo kale hadda aniga jaamacadda kafanish uganda ku taallaa inaan uganda tago kharashka igu bixi lahaa kolley kharash aada u badan waayo oo mataqaanaa noloshaydii jaamacaddii daily lifekii waxyaalo badan baa kusoo wajahayay loo bahanya inaad la macamusho laakiin waxaa ka doorbida aniga in mataqaana locally aan wax ku barto anoo fursado badan ka faaidsanay sababta discussion badan maa samey dad badan maa la sheekaystay lakiin hamigii wuxuu ahaa inaan waddanka dibadiisa mar aado laakiin weliga anigu waddan kama bixin inta badan waxaan ku ahaan lahaa waddan kale aad bal dadka environmentiga iyo jaamacadaha la sheegay dibadda lagu soo barto soo fiiri laakiin ima saamixin later waxaan go'aansaday inaan waddanka anu joogo ama n b a ga iska diyaariyo magaalada muqdisho ayaa wakhtiyadii ugu dambeeyey dhallinyarada ku sugan waxay horumar ka sameynayeen dhinaca waxbarashada iyadoo tiri ahaana ay aada u soo badanayeen jaamacadaha kala duwan ee muqdisho axmed xasan colaad v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal ardayda ku dhaqan magaalada boosaaso ee puntland ayaa iyaguna fursado la mid ah kuwa ardayda magaalada muqdisho ka hela jaamacado dibadeed oo fasalla ay ka qaataan ardadan ayaa u badan kuwa diyaariya shahaadada heerka labaad ee jaamacadda amaba master digriga loo yaqaano warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haysa wariyaha v o eda faaduma yaasiin jaamac haddii xilliyadii hore ardayda ka qalinjabisaa waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadaha ku yaal gudaha puntland ay wadamo shisheeye oo soomaaliya ka baxsan u aadi jireen heerka labaad ee waxbarashada master degree ayaa iminka waxaa iminka jaamacadaha iyo macdiyada qaarkood ee ku yaal puntland ay iskaashi waxbarasho la sameeyeen jaamacado ku yaala waddanka dibaddiisa sida hindiya bakistan suudaan iyo kuwo kale fursadahan waxbarasho ayaa ardayda qaarkood waxa ay wax ku bartaan waxbarashada fog ee distancy learning waxaana inta badan ka faa'iideysta siyaasiyiinta puntland iyo shaqaalaha dawliga ah howlwadeenada shirkadaha ganacsiga shaqaalaha hay-adaha qalaad ee fadhigoodu yahay puntland iyo bulshada inteeda kale jaamacadda amity university ee ku taalla waddanka hindiya iyo macadka fishan international ee xaruntiisu tahay magaalada boosaaso ayaa iska kaashaday sidii ay u gaarsiin lahaayeen ardayda soomaaliyeed ee ku sugan gudaha puntland inay waxbarashadooda ku qaataan dariiqadda onlineka oo uu u sahlayo adeega internetku qaar ka mida ardayda wax ku barata dariiqadda onlineka ayaa v o e da uga waramay sida ay uga faa'iideystaan fursadahan iyaga oo ku sugan gudaha soomaaliya bismillahi waxaa la yidhaahdaa cumar ciise maxamed waxaan ahay madaxa hogaanka ganacsiga shirkadda golis waxaana aan qaadanaa duruus aad iyo aad u kala duwan oo baaxad weyn oo master of business administration qaybta international businesska marka aad iyo aad waxbarasho u ballaaran oo dhinac walba taabanaysa baanu ka faa'iidaysanay waana wadnaa semesterka labaad ba hadda noo socda waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inay guul noogu dhammaato waana aqoon aad iyo aad waasac u ah oo taabanaysa dhammaan qaybaha kala duwan nolosha biniaadamka ka waran dareenkaaga adigoo jooga xafiiskaaga haddii laguu sahlay inaad halkaa casharadaada ku qaadato wallaahi waa fursadaan heli karin waana uga mahad celinayaa dhammaan intii noo fududaysay oo ay ka mid yihiin fishin international oo hawshaas wax badan ka soo qaatay iyo dowladdiina siisay oo deeqdan waxbarashona siisay iyo jaamacaddii hawshaa noo hortay intaba uga mahad celinaya waana fursad qaaleh magacayga xarees saalax baa la yidhaahdaa waxaan ka mid ahay ardayda dhigata barnaamijka online waxaan bartaa international business oo mbada ka tirsan hadda waxaan ku dhex jirnaa semesterkii labaad oo runtii waxaan u aragnaa fursad fiican oo waqhti aan u baahi qabnay oo aysan waddanka ka jirin waxbarasho sare ku soo aaday materialiska iyo qualitiga aan ku haysanaana runtii iyadoo free ah ayay haddana waxay tahay qani marka waa arrin aan u aragno fursad yacni ilaahay uga mahadinayno aan uga mahadinayno dadkii isku hawlay oo soomaalida ahaa oo fishan ka mid tahay iyo mastarka dibadda ayaa loo aadi jiray haddii la soo dhoweeyey oo dalka gudihiisa la keenay maxaad ku odhan lahayd bulshada ku dhegaysanaysa baahi badan baa waddanka ka jirta oo waddanku muddada dheer uu burbursanaa oo waxbarashadu gaabka galay iyo weli inaysan waxbarashada brefadkaayoo la aasaasay mustawaha gaarin labadaba marka la isku daro waxaa la fahmayaa baahida weyn ee jirta marka waxaan kula talin lahaa ardayda barnaamijka ka faa'iidaysan kara oo waddanka ku sugan inay tahay fursad qaali ah oo ay uga soo kaban karaan gaabkii iyo duruuftii jirtay magacaygu waa cabdikaafi xasan jaamac waxaan ka mid ahay ardada dhigata brograamkan ee heerka labaad ee masterka jaamacadda amity university gaar ahaan maaragtay qaybta maamulka maaliyadda ama financial managementiga weeye masterkaygu waxaana noo fududaysay macadka fission college oo runaantii host gareeyey oo maaragtay boosaaso in imtixaanka lagu galo oo maaragtay lagu qaato halakan maaragtay duruusta qaarkeed xitaa facilitate gareeyay dad facilitators oo fududeeya hawshaas keenay runaantii waana brogram wanaagsan aad baan uga mahad celinaynaa in aanu helno fursadaas run ahaantii aniga waa nasiib gaar way tahay iyo fursad gaara waa iswaafaqsan yihiin filiga hadda aan dhigto oo ah maaragtay maamulidda iyo kontaroolka maaliyadda iyo shaqadaydu maadaama hadda shirkadan weyn oo hadda combanigan golis maaragtay telecommunication company aan ka ahay maaragtay hanti dhowre run ahaantii waa fursad fiican oo wixii aanu baranaynay iyo ay iswaafaqsan yihiin iyo shaqadayadii run ahaantiina dee waa garanaysaa markasta oo ay iswaafaqsan yihiin culumta aad faaiidmaaragta aad dhiganaysid si camaliya ama practicala aad u tadbiiqinaysid oo u dhaqangelinaysid waa khasab inay wax ka bedelayso shaqadaada iyo horumarkaaga
dabcan macalimiinta aad wax ka barataan hindiya ayay ku sugantahay haddii wax idinku adkaadaan yaa idin caawiya walaal sidaad la socotidba adduunka hadda waa global oo hadda telecommunicationkii maaragtay iyo wixii iyo internetkii iyo fursaduhu aad bay u badan yihiin material aad u badan run ahaantii baa lanoo keenayo bugaagtii iyo fideoyadii iyo kulliga ku jira sidoo kale internetkii iyo maaragtay maktabadihii kaleeto iyo access buu leeyahay qofka hadduu internet maaragtay fiican haysto marka run ahaantii isma lihiin wax hadda idinka xanimi karo ama problem caqabad idinka qabsan kartaa kala fogaanshaha waddanka wax laga baranay iyo waddanka wax lagu baranayo dhibbay keenaysaa isma lihin maxamed mire axmed arday ka mid a ardada wax ka barata jaamacadda amity ee distance learningka ah ee masterka jooga boosaaso waa gartay maxamedow adig qaybtee barataa
annaga waxaan bartaa master of finance ama controolka maamulka iyo ilaalinta maaliyadda haye maxamed waa shaqaysaa baan malaynayaa ha waa shaqeeyaa waxaan ku shaqeeyaa logisticska ama supply chain waxa soo adduunka looga yaqaan bal ka waran marka caqabad ma kugu tahay shaqada iyo waxbarashada caqabad waxay ahaan lahayd markii aan waqtina shaqada joojiyo waqtina ama aan xirto sidii waaga hore dhici jirtay dadku marka ay masterka diyaarinaya inaan u aado waddan kale laakiin hadda waxaa la iigu keena waddankaygii waxaan ku haystaa internetka oo xafiiskaygaan ka access garayaa waxaan helaa fasilitiskii loo baahnaayo o dhan hadday tahay macallinkii online usoo gelaya hadday tahay duruustiio lasoo gelinayo hadday tahay wixii su-aalaha oo aad weydiinayso kadibna jawaab lagu siinayo hadday tahay baaris adiga laftaada maadaama masterka qofku gaaray waxaa laga rabaa guide un baa lagu noqonaya ama hage laakiin adigaa baaran doona culumta waxyaalaha baranayso marka waa fursad adigoo xafiiskaaga jooga aad ku heshay waxbarashadii aad wakhtiga dheer ku bixi jiray oo wadamada dhaadheer loo aadi jiray oo duruufaha wadamadaas iyo taada iyo wax badan ay marka dambe iswaafiqi waayi jireen oo dhibaatooyin kala kulmi jireen ardada meelaha tagta in badan oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan puntland una baahnayd inay barato culumta sare ee waxbarashada ayay u saamixi weydaa iyaga oo tixgelinaya kala fogaanshaha qoyskooda iyo dhinaca shaqada ay hayaan waxaa kaloo dhacda qof shaqo fiican ku haysta wadanka gudihiisa inuu joojiyo si uu waxbarashadiisa usoo dhammaystiro laakiin tallaabadan ayaa ah mid meesha ka saartay duruufaha ku adkaa in badan oo ka mid ah dadka jecel inay aqoontooda horumariyaan sidaasi waxaa v o e da u sheegay abshir cumar huruuse oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed kuna sugan magaalada boosaaso runtii waxaan u arkaa fursad qaali ah oo aan horey waddanka uga jirin tusaale ahaan waxaa jirta dad badan oo doonaya inay ka faa'iidaystaan culunta sare iyagoo waddanka joogay aan saamixi karaynin inay ka tagaan howlahooda iyo reerahooda arrintaas waxay ku lifi jirtay inay iska joogaan ay waxbarasho seegaan ama wax horumara aanay samayn sidaa dhiggeeda intii fursad u heli kartay inay waddamada sharyaha u dhoofaan oo aadaan waxay ku khasbanaayeen inay meheradooda xiraan camaladii iyo shaqooyinkii hayeen ay ka tagaan si ay wakhti u siiyaan iyo dhaqaale inay dibadda iyo meelo fofu wax kusoo bartaan oo ay markaa dib ugu soo laabtaan hadda taasoo dhan waa laga gudbay horumarka hadda deegaanka ka jira ama waddanka ka jira ama hadda qaabkan casriga ee wax loo baranayo waxay u sahashay arday aad u fara badan oo waddankana waxtar u leh in ay iyagoo shaqooyinkoodii haysta ay waxbartaan dad tayo sare oo waxbarasho leh iyo kartina waddankii iyagoo howlahooda haysta ay waxbartaan isla mar ahaantana waddankii ay waxu siyaadiyaan marka waa fursad qaali ah runtiina mahad ilaah baa leh laakiin dhammaan inta fursaddaasi heshay sida fishin international iyo dhammaan jaamacadaha kale ee fududeeyey in iyaga oo tobannaan kun oo mayl u jira barahan haddana ay mataqaanaa dadka usalaan waxbartaan kobaca isgaarsiinta ka howlgasha gudaha puntland oo waayadan dambe si xawli ah u socda ayaa u sahlay in arday badan oo soomaaliyeed ay wax ka bartaan jaamacada ku yaal wadamo fogfog oo ka baxsan gudaha soomaaliya iyagoo jooga waddanka gudihiisa islamarkaasna fursad u hela inay shaqaystaan faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
waatay dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a idinkoo markaasi dhegeysanaya barnaamijka waa go-aankaaga si ka duwan sidii xilliyadii hore tiro badan oo arday oo ku nool xeryaha dhadhaaba ee dalka kenya ayaa hadda waxbarasho jaamacadeed hela fursadahaas batay waxaa qayb ka ah waxbarashada fog oo lagu soo daray hanaanka ay ardada dhadhaab wax ku bartaan wariyaha v o a ee xeryahaasi aadan xasan tarax ayaa warbixin umuurtaasi ku aadan noo soo diray inaad ku hamiso waxbarasho jaamacadeed adiga oo ku nool xero qaxooti waa arrin ay dad badani ay u arkaan khiyaali balse xaqiiqdii arrinka xeryaha dhadhaab oo rubac qarni dhisnayd waa ay ka duwan tahay kumanaan dhalinyaro ayaa sanad walba ka baxa dugsiyada sare ee xeryaha inkastoo tiro yar ay hesho jaamacad taanina ma aha inay keeneen buunto hoose balse waxay haleeli waayeen fursaddii oo waxaa la ogol yahay oo keliya tiro yar oo cayiman taasoo lagu kala soocayo buundooyinka hore keliya sanooyin kadib iyo aad moodaa in jaangooynta laga gudbayo oo loo gudbayo in tiro badan ay ku xaroodaan jaamacadaha dalka kenya sababta ugu weyn ee keentay inay kororto tirada galaysa jaamacadaha ayaa ah in jaamacadihii dalka ay bilaabeen inay xarumo ka furteen xeryaha iyaga oo badanaa ka dhigay in waxbarashadoodii mid lagu dhigto masaafo amaba distance learning waxa afka qalaad loogu yeero midda labaadya ah in hay-adihii deeqaha waxbarasho bixin jiray ay dhaqaalo ka badan kii hore heleen taasina ay kordhisay tiradii horay u bixin jireen jaamacadda kenyatta oo ka mid ah jaamacadaha dalka kenya ayaa markii u horeysay hirgelisay in shahaadada sare ee digriiga loo yaqaan ardayda waxbarashada heerka sare jeceli ku diyaarin karaan xeryaha iyaga oo qaadanaya shahaadada ay bixiso jaamacadda kenyatta arrintan ayaa ku timi heshiis iskaashi oo dhexmaray maamulada jaamacadaha kenyatta iyo qaar ka mida hay-adaha deeqaha waxbarasho bixiya iyada oo arrintani noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah ardayda dugsiga sare marka ay waxbarashadooda ku dhammaystaan xeryaha waxa ay shahaadada digriiga kusoo diyaarin jireen dibadda dalka amaba caasimadda oo masaafo ahaan aada uga fog iyada oo kharash xad dhaaf ahina ku bixi jiray hase yeeshee tallaabadan oo ah mid lagu farxo islamarkaana loo qaaday dhinaca wanaagsan ayaa waxa ugu horeyn faahfaahintaasi dheer inaga siinaya mark okelo oo ah guddoomiyaha ururka deeqbixiyayaasha iskoolashibyada waxaa bixiya hay-adda d r c iyada oo ay maalgeliyaan hay-adda u n h c r iyo kuwa kalaba tirada ka faa'iidaysta waxbarashadan waxa ay ku xiran tahay sida loo helo deeqo maaliyadeed hay-ad kasta waxa ay leedahay sifooyin ay ku bixiyaan deeqahan sida aan u soo kala xulanana waxa ay tahay annagoo u eegaynaa buundooyinka ay keenaan tacliinta sare ee heer jaamacadeed ayaa tobankii sano ee u dambeeyey marba mar kasii dambeysay cirka isku sii shareeraysay iyada oo waddanka ay ka aasaasmeen jaamacado tiro badan sidoo kalena tallaabadan ayaa dhiirigelin weyn siinaysa in xataa la isku dayo in xeryaha laga hirgeliyo qorsho suurtagelinaya ku diyaarinta shahaadada waxbarashada ugu sarreysa ee b h d da ardayda dugsiyada sare ka baxay keliya ma ahan kuwa hela jaamacadaha masaafada balse waxaa iyana fursadaas looga faa'iideeyaa macalimiinta dugsiyada hoose iyo dhexe kuwaasoo kor loogu qaadayo xirfadooda nasiib maxamed waxa uu ka mid yahay macalimiinta waxa uu iiga waramay sida ay wax u barteen iyo waxa ay ka faa'iideysteen
barnaamijka macalimiinta waxbarashada lagu talagalay ee biwanka wuxuu bilowday sanadkii labada kun iyo tobankii wuxuuna ka bilowday xerooyinka dhadhaab xero walba waxaa la tababaraya macalimiin toddobaatan ah macalimiintaas oo dhigaan dugsiga hoose waxaa xero walba mar walba tababarka uu ku bilaabanaya toddobaatan macalin xerada ifo dhagaxleeya hagadheer marka isku jir saddex hara laba boqol iyo toban ayaa ka faa'iideysanaysay sanad walba wuxuu soo bilaabay sanadkii labada kun iyo tobankii sidoo kale labada kun iyo kow iyo tobankana waxaa ka qayb gashay macalimiin kale oo sidoo kale laba boqol iyo tobanna labada kun iyo laba iyo tobankana sidoo kale macalimiin kale ayaa ka qayb gashay oo laba boqol iyo toban saddex hara ah macalimiintaas waxaa la barayay habka teaching primary teaching methodology oo ah habka ardayda dugsiga hoose wax lagu baro waxaa bixinaysay oo sponsor garinaysay hay-adda afsi waxaana kooska bixinaya macalimiin ka socda jaamacadda mount kenya university tiro cayiman yaa sanad kasta gasha macaadyadan kuwaasoo xarooda bisha iskuullada ay fasaxa yihiin waxaan xero walba markii aan qiyaas ahaan fiirno waxaa ka faa'iideystay ilaa laba boqol iyo konton ilaa laba boqol iyo toddobaatan macalin hasha xero marka xerooyinka dhan markii la dhaho ilaa toddoba boqol oo macalina ka faa'iideystay tusaale ahaan macalimiinta maxaa la barayay oo ay ka faa'iideystanaas leedahay
run ahaantii kooskan oo biwanka ah macalimiinta wuxuu u anfacay mataqaanaa si zaa'id eh sababtoo ah macalimiintan iskuullada ka dhiga xerooyinka waa macalimiin soo bogay iskuullada iskuulka sare ee secondariga qof markuu iskuulka uu bogo secondarigana markiiba maaha ma helo markiiba koosas ama mataqaanaa waxyaala waxbarasho dheeraad oo hore uu ka helayo marka qofka waxay ku qasbi inuu shaqo raasdo shaqada ugu badan marka qofka uu helayo oo markuu xerada u joogana waxaa u badan macalinnimo marka macalimiintan markay iskuulka bogeen ayagoon khibrad dheeraad lehen oo ah untrained teachers ama u t ayay shaqada bilaabaan marka tan waxay u sahlaysaa marka inay ka dhigto trained teachers macalimiin u tababaran sida loo baro ardayda primariga marka aad bay uga faa'iidayaan waxay baranayaan qaabka ilmaha ardayda loo handal gareeyo ama loo baro loo qaabeeyo sida loo kontarolo sida mataqaana wax lagu fahansiiyo ardayda yaryar ilaa galaas one two three wax oo dhan ilaa cunuga si walba qaab walba wax lagu fahansiiyo marka aad bay u anfacday sidaan ogna aniga waxaan kamid ahaa macalimiinta ka faa'idaysatay run ahaantii waxaan ka faa'iidnay wax wax aad u weyn keliya ma ahan jaamacadaha waxaa xeryaha ka hirgalay hase ahaatee waxaa iyana jira dugsiyo sare oo ay dhigtaan arday tiro badan kuwaas oo marka loo eego xeryaha oo keliya ay ka jiraan shan dugsi sare oo ah kuwo dawli ah iyo labaatameeyo kale oo kuwo gaar loo leeyahay kuwaas oo marka la isku daro ay kasoo baxaan arday tayo iyo tacliinba leh dhinaca kale waxaa iyana jira dugsiyo hoose dhexe oo iyaguna ay sanad kasta kasoo baxaan arday tiro ahaan ka badan kuwa kasoo baxa dugsiyada sare kuwaas oo ay dhinac socdaan maahadyo lagu barto luuqadaha iyo xisaabaadka oo iyaguna dhinacooda iska soo taraya isku soo wada duub oo guud ahaan kaalinta waxbarasho ee xeryaha ayaa la oran karaa waa mid gaadhay meel wanaagsan islamarkaana hiigsanaya meel halkaa ka sarraysa iyada oo wakhtiba wakhtiga ka dambeeya ay soo kordhayaan dugsiyada iyo goobaha waxbarasho ha ahaato kuwo gaar loo leeyahay amaba kuwa hay-adeed taas oo haddii ay sida usii socoto u muuqata mid waxtar badan u yeelan karta dadka ku nool xeryaha aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad iyo aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax oo nala socodsiinayey warbixintaasi uu ka soo diray magaalada dhadhaab waa xerada qaxootiga dhadhaab aan idhaahdo haatana dhinaciisa uga antahaynu jaleecno waa heestii heelow hoobilow iyo fanaanadii maryan ruun
saxada roobkoon sanadada sugaya sakayga saarano isoo carfayse saxada roobkoon sabanada sugaya sakayga saarano isoo carfayse
waatahay heestaasi ee helow hilowle iyo maryan run halka aan ku dhaafno haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaga oo uu marti noogu yahay cabdiraxmaan axmed obsiiye cabdiraxmaan geeljire oo shahaadada b h d-ga ka diyaariyey magaalada chicago ee dalka maraykanka ahna sarkaal ka tirsan jaamacadda camuud ee somalilan cabdiraxmaan geel jire ayaa waxa uu markaasi sheegayaa ama qaadadhigi doonaa faa'iidada ay ka heli karaan ardayda soomaaliyeed waxbarashada fog waxaana markaasi waraysatay falastiin axmed iiman oo waraysigan inoo qaatay cabdiraxmaan marka hore kusoo dhowo barnaami xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waan soo dhawey hore waa baxsan tahay falastiin marka la yidhahdo distance learning ama waxbarashada fog ee uu qofku waxbarto isagoo aan iskuolkii joogin bal micnaheedu waa maxay maxayse uga duwan tahay waxbarashada kale ee uu ardaygu tegayo iskuulkii ama jaamacaddii waad mahadsan tahay falastin adig iyo shaqaalaha voice of america iyo ummadda soomaalida inay dhegaysanaysaba aad iyo aad baan idin salaamayaa waanan ogahay halkanka aad ugu jirtaan inaad dadka soomaaliyeed wacyigelisaan xagga waxbarashada taxriifka iyo waxyaabahaasi haddii aan su-aashaada usoo noqdo horta waxbarashadan la yidhaha distance learningka ama waxbarashada meesha fogoo laga baranaya waqti horey soo bilaabantay kolbana door bay soo qaadanaysay oo heer bay soo gaadhaysay oo technologiga iyo iyo iyo iyo iyo qalabka lasoo saaraya door buu mar walba ka qaadanaya marka waxbarashadaas waxay kaga duwan tahay waxbarashada kale waxa weeye waa adiga oo gurigaaga joogo weliba tan hadda waktigan casrigaa socota haddii aanu ka hadalno aynu tii qadiimkii ka tagno tan hadda socotaa waxa weye adigoo gurigaaga jooga oo xafiiskaaga jooga oo haddaad doonto airportka jooga ayaad classkii ku dhex jirtaa classkii kuwa classka dhiganayay ee laftigooda classka ku dhex jiray ayaad classkii kula dhex jirtaa oo waxa ay samaynayaanna aada la samaynaysaa maxaan ku dhahay macallinka wax u dhigayna aada daawanaysaa oo aada dhegeysanaysaa weliba waxay dheer tahay waxa laga yaabaa marka calaaska uu ardaygu ku jiro in waxbarashadaa uu macallinka u sheegayo uu ka faa'iidaysto hadduu ardaygaasi uu yahay arday xariif ah oo attentionkiisa iyo caqligiisao dhanba uu soo jeedo waxa laga yaabaa inuu toddobaatan boqolkiiba milixdan boqolkiiba macallinkaa ka qabsado laakiin ka online-kii waxaa laga yaabaa inuu hadhow tole macalinkii uu dib u dhegaysto oo ma uu toban jeer ku ceshado oo labaatan jeer ku ceshado oo uu intaa dheer yahay jaamacadahuna inta badan hadda dee konton boqolkiiba waxbarashadooda waxay u bedeleen jaamacaddii doonta ha ahaatee waxay u bedeleen waxbarashada online-ka ah waayo dadkii waxay noqdeen mashquul beelo kala duwan bay joogaan marka technologiga koray ee hadda jira ayaa wuxuu u suuro geliyey in waxbarashadii onlinekii ay maaragtay ay baadadka la kala baxdo oo ay beri dhow waxa laga yaabaa inay aada u saameyso oo ay qabsato maxaan ku dhahday dhammaan field kasta oo waxbarasho imika khas kasta oo waxbarasho oo wax lagu dhigaa online jaamacad kasta waxaa leedahay class dee qaabkii asligii loo barto ee la yaqaanay traditional classka la yidhaahdo iyo qaabkan onlineka aba jaamacad kasta imika way leedahay marka taariikhdaa wey bay leedahay technologiga iyo waktigaa lagu jiraana door weyn buu ka qaadanayaa in faa'iido badan laga gaadho oo midhaheeda si fiican loo gurto
marka maxay tahay duruufaha keena in qofku uu u weecdo dhinaca kale ma laga yaabaase markay noqoto inuu qof ma laga yaabaa markay noqoto hadda imtixaanada oo kale ama fahamka oo kale in ardayda qaar ay ku adkaato in ay iyagoo aan galaaskii joogin ay ay wixii casharadii laga rabay ama assignmentigii laga rabay ama imtixaanadii ay ku adkaadaan oo ardayda qaar aanay u shaqaynaynin waxbarashada iyagoo aan galaaska joogin ay waxbaranayaan caqabado ma ka yimaadaan dhankaas horta waxa shardi waa runta waxyaabaha yacni caqabadaha ka iman kara ka mid bay tahay laakiin waxa weeyaan qofku horta marka horese waxa laga rabaa isaga niyadiisa inuu la yimaado macallinku sidiisaba halkuu doona ha joogo jaamacaddu doona ha jooge macallinku wuxuu ku siinayaa wo waxyaaba yaroo gaagaaban buu macallinku ku siinaya waxa la dhaha tips la yidhahdo ayuu kusii siinayaa laakiin siddeetan boqolkiiba waxaa laga rabaa inuu ardaygu la yimaado dadaalka waxbarasho inuu la yimaado marka waa mas-uuliyad ardayga saaran mas-uuliyadda macallinka saarani marka uu intaa gaadhsiiyo ardayga u taalla inuu wixii ka faa'iidaysto imtixaanada iyo waxaan imika horumarka la sameeyey de waxay computer baa saxayaba macalimiinta qaarkood maba saxaanba macalimiinta xataa traditional classeska classyada asliga ah wax ku dhigaa laftigooda waxay leeyihiin dhaqano kala duwan oo imtixaanka loo qaado waxaa laga yaba inuu macalin ku idhaahdo adigoo classkii caawa la jooga inuu ku idhaahdo imtixaan ka qaado guriga ka soo shaqey yacni take home take home exam imtixaanka la yidhahdo guriga kaga soo shaqeya inu yhahdo macallin kale waxa laga yaba inu yidhahdo okay waxaan ka dhigayaa maxaan ku dhaday runiya ben macallin kaba dhaqan buu leeyahy marka taasi horta caqabad weyn oo hortaagan ma aha fahamka ardaygana dee macallinkii had iyo jeer imika waxbarashada online-ka macallinkii had iyo jeer iyo ardaygiiba way is arkayaan iyo ardaydiiba way is arkayaan way kulmayaan wakti bay kulmayaan weliba waxay kaga fiican yihiin kuwani waa qoraal inta badan qoraalkaa la soo gudbinayo iyo cod la arkayo oo oo aad daawanaysid marka waxa laga yaabaa labaatan arday markay macallinka su-aal weydiiyaan oo class wada qaadanaya labaatankaa arday labaatankaa su-aaladay kala weydiiyay inayba kugu filnaataba ood ka maarantida macallinkaada waa su-aal weydiisid ood arday kasta arkaysid macallinka su-aasha weydiinayo marka runtii xagga fahamka waxaan qabaaba waxa kaga faham fiican waxbarashada online-ka oo waqti waxbarashada online-ka ee qofku uu waqti badan gelinayo ee uu arkayo macalinkii ardadii kale sida ay interaction ula sameynaya inay isku dhex gelayaan ayaa waxaa suuragelaysa inuu macallin- inuu ardaygaas wax badan wax badan ka faaidaysto owlna dee labaatan jeerna ku ceshado marka runtii eh, wa- wa- waa dadaal gaar ah oo ardayga looga baahan yahay inuu waxaa fahmay inaanu fahmin n marka la fiiriyo kale imtixaanadoo kale n haddii ardayga aanu mar im- iskuulkii fadhin oo macalinka aanu fiirinaynin ama qof kaleoo ilaala aanu jirin ma laga yaaba in ardayda ay u fududaan karto mararka qaar in ay imtixaankay qiyaamaan oo kale n in ay haystaan buugaag ama kombyuutar oo kale oo markiiba ay su-aalihii ama googleka ama nidaamyada kale wax loo raadiyay intay u raadiyaan ay dhinacaas keeni karto in imtixaanadii n aanay sidii loogu talagalay markuu ardaygu galaaska fadhiya aanay u dhicin ma keeni kartaa taas
horta sideedaba waxaa la yidhahdaa in qish la sameeyaa jaamacadaha ama waxbarashada dhan waa ka xaaraan ama markaa ha lagu arko oo isha ha lagu hayo ama yaan lagu arkin oo waxaa la yidhahdaa academic dishonest baa la yidhahdaa arday lagu qabtana mamnuuc bay ka tahay waa lagu ogol yahay dee haddii waxay ku xidhan tahay kulba su-aasha lagu weydiiya haddii waxyaabaha qaarkood dee baadhis baaba lagaaga baahan yahay waa inaad xilli soo baadho oo aad buugta kala soo akrido oo aad soo baadho oo haddii mawduuc laga hadlayo mawduucaasi buugta kale maxay ka qoreen aqoon-yahanada kale maxay ka yidhaahdeen inaad keento dabeedna adiguna aad fikradaada iyo aqoontaada aad kusoo darsato meelaha qaarkood waa loo baahan yahay had iyo jeerna dee waxaa la siiyaa heshiiskaasa ardayga lala galaa waa laga yaabaa arday inay isku dayaan inay wax khaymaan laakiin waa la ogaadaa inta badan oo oo waa la helaa oo waa la ogaan karaa ardaygaas inuu wax khaymayo mid kale midda kale qofku haddii uu la yimaado aniga qoraalkayga ingiriiska ama su-aasha aan bixinayo jawaabteeda aan bixinayo ayaa xataa laga fahmi karaa inaan wax khaymay iyo in kale iyo wax khaymay iyo in kale waana la baari karaa jaamacadaha waxay leeyihiin dee meelo la geliyo oo se inta loo geliyo haddii aan wax soo xaday markaaba la ogaanayo oo la garanayo waxaan in falastiin ay hore u qortay ama ay falastiin hore u tiri dabeedna ardaygana waxan uu uu soo xaday marka runtii marka la dee kalaasyada dhexdooda xataa marka imtixaanada caadiga la qaadayo imika jaacadaha maraykanka oo kale anu halkan arday baan kaha dhowr arday baan kahay in badan ilaa muddo toban sanaba ku dhow jaamacadda xitaa kalaaska macalinku ma ilaaliyo waxa weeyaan waad ka xishoonaysaa inaad arday kale warqadiisa eegtid Ha- macalinku iskaga baxaa kalaaska maba ilaaliyaanba wa- wuu iskaga baxaya hadduu doono halkaasaan fadhidaa joona halkaas ku ag fadhiya xaliim halkaas ku ag- ku ag fadhidaa hadduu xataa gala weydo waa iska kaxasaa warqadan iska dhiibaysaa ma qishisid yani waa xaaraan ah bay tahay oo ma qishisid sharafna kuma aha haddii lagu qabtana jaacadda laga eraya marka waa mas-uuliyad qofka saaran oo dee qofka hadduu rabo inuu wax barto oo qofku qof weyn yahay oo heer jaamaciyaedna uu gaadhay inuu wax qisho oo uu soo xado suuragalba uma aha dee qofkii dee raba inuu inuu maaragtay marka intaa saasaan u arkaa anigu runtii waa mahadsantahay n markana n su-aalihii dhegeystayaasha n magacaaga meeshaa joogtid iyo su-aasha walaal aa qabtid walaal magacaygu waa mikaail jibriil waxaan joogaa columbus ohio state Een, waxaan weydiin lahaa aqoonyahanka een, distance learningka san ognahay faa'iido badan uu leeyahayo een, waxaa ka mid a waktigii qofka waa self study oo kale qofka inuu isagu wax isbari karo laakiin so dhanka kale lama dhigi karo waa arrin een, practicalkeeda oo kale ay yar yahay oo inta badan theoryun ah su-aasha koowaad waa taas talabaad waxay tahay een, so kuma habboona un qof aqoontiisu marka horeba aada u dhisnayd oo yacni dhamaystir oo kale sii ah oo yacni lagama bilaabi karo qof cusub oo ama aqoontiisa marka horeba aysan dhisnayn inuu halkaa ka bilaabo waa mahadsan tahay n haya cabdiraxmaan aad buu umahadsan waana su-aal qiimale weeye horta number one imika dee waktigan hadda la marayo ee teknolojiyadu ay marayso walaal waa adiga la socdo oo dhaktar waxa laga yaabaa talyaaniga jooga iyo dhaktar columbus haya jooga iyo ku south africa jooga waxa laga yaabaa patient istanbul oo turkiga jooga in ay wada daweynayaan ay wada qalayaan oo horta technologiga halkaasu gaaray oo waxbarashadii xataa onlineka imika iska wadhaaf waxyaabihii kale xitaa caafimaadkii baa loo bedelay marka waxan waad arkaysaa waad dul taagan tahay macalinkii waad arkaysaa oo dee macalinkii oo wixii soo duubay waad arkaysaa oo kalaaska oo toban jeer dhegeysanaysaa marka xagga braskiina waad samayn kartaa oo taa laftigeeda de waxyaabaha scienceska oo dhan imika online baa lagu qaataa oo jaamacadaha ugu waaweyn maraykanka oo ay kamid tahay columbus ohio state university oo jaamacadaha ugu waaweyn gobolkaa joogto oo kale ama hartford oo kale elite university kuwa la yidhahdo oo dhan jaamacadaha waa yale oo kale dhammaantood online bay bixiyaan dhammaantoodna kuwa science iyo kuwa kaleba way bixiyaan marka taasi waxa weeyaan waxa weeyaan waa taa maxaan ku dhahay eh, xagga de eh, maaragtay qofku isaga ayuunbay ubu xilkaas saaran yahay macalinku inta uu kuu sheega waa in kooban adigu inaad baraskaas badan samaysid kuna noqotid waa mid eh, adiga ku saaran tan kale ee waa runtaa oo qof aqoontiisa inay soo dhisanto n waxa weeyaan waa loo baahan yahay oo inta badan waxaa la dhiirigeliyaa in dadka graduate levelka gaadhay tusaale ahaan de- high school ka soo baxay ee markaa haddana digreegii koowaad bachelartii qaatay oo kale in ay markaa haddana uu qofku ishubiyo inuu qoraaladiisa iyo wax walba uu uu ka bixi karo inuu qofku waxbarashada ka sarreysa ama b h d da ama masterka oo kale way u fududaanaysaa inkastoo kuwa online ah oo bachelar ay jiraan oo jaamacad kastaana ay bixiso noocay doonta ha noqote haddana n qofku n wa- waxa waxa fiican baan anigu khibradeyda iyo aqoonteyda odhan lahaa wixii ka sarreeya bachelarta inuu hadduu online ku qaadan karo uu ku qaato oo isagoo shaqeynaya weliba waana xilliga lagu mashquulsaya marka bachelarta la dhameeyo dee qofku uu dhowr labaatan jir yahay ee uu shaqo u baahan yahay inta badan oo uu markaa uu kaga bixi karo marka waa runtaa waa mid meesha taalla aqoontaada baska waa inay dhisnaataa levelkaa doonta taagno laakiin aqoontaada baskii waa inay dhisnaataa haddii waa mahadsan tahay Een, tusaale ahaan dhalinyaro badan oo waxaa jirta ama afrika joogta een, ama carabaha jooga bariga dhexe u baahan in jaamacado maraykana ay dhigtaan Een, maxaa muhiim ah inuu ardaygu heli karo oo ama qalab ha noqoto ama een, agab kaloo waxbarasho ha noqote inuu haysto si uu u helo waxbarasho een, jaamacadda uu doonaya horta falastina jaamacadaha onlinekii iminka waxaad moodaa berigii hore inay ka qaalisan yihiinba jaamacadihii kale oo onlinekii koorsada onlineka inay koorsooyinkii kale ka qaalisan tahay berigii hore waxaa la islaa mar haddaan class la imanaynin way ka jamnaanay laakiin iminka way ka qaalisan yihiin Eh, taasi waa iisiyo de waana dhaqaalo wax jirta ta labaad eh, meesha taala horta wax badan looma baahno waa internet iyo inaad haysatid iyo computer iyo inta yare lagaa maarmaankii computerka ayna wada naqaano dee emailka iyo inaad googleka wax ka baaran kartid iyo waxyaaba noocaasi ta kale meesha taala waxa weeye waxaa jira imika koorsooyin bilaash ah oo caawa haddaad u baahantid ood rabtid inaad baratid introduction to computer yani wuxuu doona ha noqday fiilku doona ha noqday amaba maantada haddaad u baahantid inaad baratid journalism for example eh, saxaafadda oo kale inaad wax ka baratid for social change saxaafadda oo kale doorka ay ka qaadato inay mujtamaca bedesho haddaad wax baratid intaas oo koorsoo bilaasha imika jira imika waa laga eh, jaamacadaha maraykanka oo dhani hadday tahay eh, waxaa jira website la idhaha coursera coursera waxaa sameeyey laba macalin oo gabadh iyo wiilka ah oo stanford macaliminka ah oo yidhi war eh, waxbarashadan aynu dhigano classkan aan dhigano miyaanay habooneyn in adduunkana aynu istaqab ku siino oo marka adigoo xamar jooga ama boorama jooga ama hargeysa jooga ayaad maanta waxbarasho bilaash ka qaadanaysaa jaamacadahaas oo bilaan lacag ah oo aad eh, caawa haddaad u baahatid inaad jaamacad maraykan ku taalla inaad wax ka dhigatid maadada aad doontid inaad dhigatid project management history language waxay doontaa noqotee imikaad dhigan karta bilaashna way kuu tahay Waa mahadsan- coursera coursera oo kalaa bixisa Ah. Een, waa mahadsantaha markana dhegeystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga meeshaa joogtid iyo su-aasha aad qabtid n falastiin waa mahadsan tahay Eh, waa cabd- waa cabdishaaq maxamed xayir oo kasoo hadlaya magaalada garowe n waxaan rabaa eh, cabdiraxmaan inaan weydiiyo laba su-aalood su-aasha koowaad waxa weeye ardaygu markuu ku baranayo n internetka waxbarashada n waxaa jira arday kaleeto oo toos u qaadanaya waxbarashadii marka ardaygan onlineka wax ku baranaya iyo ardaygaa kaleeto oo macalinkii toos u hor jooga dhanka waxbarashada ma ka sinaanayaan Een, maxaa kaleetoo dhaariya ayuu helayaa tan kaleetoo aan raba inaan weydiiyo waxa weeye een, inta badan waxaa la qadariyaa een, waxbarashada qofku uu tooska usoo qaato oo asagoo galaaska xaadiraya uu soo qaato marka een, maxaa faa'iida ayaan ka helayaa marka waxbarashada internetka aan kusoo qaato maadaama bulshadii ay tixgelinayso ee, waxbarashadii kaleeto oo caadiga loo qaadanayo labada su-aalood baan rabaa inaan weydiiyo waa mahadsan tahay Een, haye cabdiraxmaan cabdirasaq aad baad umahadsan tahay horta em, labada eh, eh, ka ardayga onlineka ku baranaya iyo ka kaleba horta waxbarashada jaamacadaha ay bixiyaan ka kalaaska ugu tegaya iyo ka em, em, onlineka ku baranayaba khidmad isku midaa la wada siiyaa fariinta macalinka gudbinayo si isku mid ay u wada gaadhaa macalinka lectureka isagoo duubay ayuu ardaygu arkaya oo uu daawanaya marka inaad class ugu tagtid iyo inaad online aad garowe kasoo geshid maanta waa isku mid anigoo maanta jikaago jooga iyo adoo garowe jooga ayaa class wada qaadan kara jaamacad ku taalla london ku taalla oxford university oo wada arkaya oo si uu eh, maaragtay ardaygii london joogana aan wax la qaadana marka taasina dee laba arday oo cabdirasaaqow isku kala asixna way kala dadaal badan yihiin midba wax laga yaaba inuu imtixaankiiba baasi waayo midna imtixaankii uu uu baaso waana laba arday oo isku si isku mid ah wax loogu wada dhigay marka taasi waxay ku xidhan tahay shaksiyan qofku isagu sida xilka uu isa saaro iyo mas-uuliyadda uu isa saaro ayay ku xidhan tahay taa taas ka jawaabaya ta labaad ee xagga faa'iidada horta berigii hore eh, dee cugdad baa laga qabay waxbarashada online-ka laakiin imika tii waa laga soo baxay oo de jaamacadihii oo dhan baa basan wax u dhigaya oo sha- dadkii wax shaqaalaysiinayay oo dhan baa shaqadii hadda maaragtay em, kambaniyada wax shaqaalaysiinaya baa ka odhanaya okay kooraska soo qaado iyo kooraska soo qaado ama online kusoo qaado ama traditional class iyo caadiga kusoo qaado marka shaq- shaqadiina imika waa la bartay oo wixii de waxa la bartay faa'iida ay leedahay awal berigi hore way ka duwanaan jirto waxa laga yaabaa in backage lagaaga soo diro warqad london lagaaga soo diro dabeedna ada cashara buug lagu soo diro ood akhridid baa laga yaabaa ood celisid su-aalinta lagusoo weydiiyo laakiin imika way ka duwan tahay waa is waa si life ah si life interaction baad samaynaysaa ood wada hadlaysaan wada xidhiidhaysaan dhammaantiin marka em, caqabadaasi waa laga yaabaa dad badan inaanay imika weli fahmin laakiin adduunku hadda siduu u socdaa wax weeyaan waa sidaas weeyaan waana la aqbalayaa waana rumaysan yahay midda kale dee jaamacad kasta oo online ah ama jaamacad kasta oo online wax ku bixisa koorsooyinkeeda kooras kooras baa maraykanka oo kale ay usiiyaan aqoonsi oo loo eega inay jaamacaddaas waxay bixinaysaa sidii waajibka ahayd ama sidii uu ardaygaas uga faa'iidaysan yahay sidii loogu talagalay jaamacadna looma ogolaado kooras inay bixiso ilaa sharciyadeeda oo la hubiyo inuu ardaygaasi uu ka helayo wuxuu u baahnaa waa mahadsan tahay n cabdiraxmaan dhanka kale haddii ardaygii isagoo caalamka jooga n gaar ahaan wadamada soo koraayo kale uu heli karo jaamacado ku yaala wadamada reer galbeedka isagoo qoyskiisii la jooga ay u fududaan karto inuu qofkii jaamacad n maraykanka ama yurub ku taalla uu kasoo baxo dhinaca kale ma laga yaabaa inay suuqxumo ku keento jaamacadihii wadamadaasi ka jiray oo ardadu ay door bidaan jaamacadahan ku yaala wadamada horumaray Em, waa runtaa oo de horta laakiin wax weyn baa aya ayaa xanibaya waa runtahay oo xataa iminka maraykanka jaamacaduhu aad bay uga qaylayaan waxbarashada online-kii oo de cidamo kalaa sidii uguma tegayso oo that's why ay jaamacadaha laftigoogu eh, ay u soo wada bandhigeen kuwii xitaa traditional classka bixinayay ay usoo bandhigeen in classyo badan ay online ku bixin karaan si ay dee lacag u sameeyaan oo de ay jaamacaddi u jirto oo jiritaankeedi u jirto waa runtaa saameyn way ku sameynaysaa oo laakiin de kuwa gudaha oo kale soomaaliya oo kale waxay dee jaamacadda camuud oo kale imika ardada wax laga qabaa wax laga qabaa sanadkii semesterkii laba boqol iyo konton dollar ayuu wax ku dhiganayaan ardaygii laba boqol iyo konton dollar een, jaamacadaha dibadduna kuwan dee bilaashka ahee sadaqada loola baxaya mooyaane laakiin kuwa la raba inay degree ahaadaan oo qofku inuu degree ku qaato kuwaasoo kale online-ku waa qaali oo de waxaa laga yaabaa in koorsadii koorsyadii ay ay saddex kun afar kun oo dollar ardayga ay ku noqoto marka isagoo garowe ka helaya ama boorama ka helaya ama hargeysa ka helaya waxbarasho laba boqol iyo konton dollar kaga waxaa laga yaabaa in marka xagga qiimaha ayaa still ay jaamacadaha online-ka ay qaali yihiin kuwa aan loogu talagelin kuwa bilaashka ah mooyaane kuwa kale ay weli qaali yihiin kuwa bilaashkina waxay kaga duwan yihiin kuwa kale waxa weeyaan kuwa bilaashkii dee degree ma qaadanaysid laakiin certificate baad qaadanaysaa wixii baad baranaysaa fieldkii baad baranaysaa waad ku shaqo tegi kartaa receivigadaad ku qoran kartaa jaamacadaha qaarkood wax laga yaaba inaad ka tixgeliyaan laakiin degree ma noqonaysa marka faraqaasaa udhexeeya waa mahadsan tahay n marka la fiiriyo oo kale hadda heerka qalinjabinta oo kale jaamacadaha online-ka ah ma uga horeeyaan kuwa caadiga ah ee ardayga uu galaaska fariisto marka la fiiriyo n tirada kasoo baxaysa n waxbarashada online-ka ah ama distance learning-ka ee ardayga uu waxbaranayo isagoo aan galaaska joogin horta waxay ku xiran tahay levelka tusaale ahaan undergraduate-ka wixii tusaale ahaan dee four years degree-ga qofka dadka qaadanaya wixii afarta sano jaamacadda marka high schoolka laga soo baxo waxa taasoo kale waxa ku badan ardayda maaragtay lugta ku tagta jaamacadda ee classka dhex fadhiisata laakiin marka higher degree-ga maaragtay wixii ka sarreeya masterka iyo wixii ka sarreeya waxaa laga yaabaa inay ku badato maxaan ku radayay ay ku badato online-ku isla online-ku dee sidiisa waa wax hadda cusub oo waxbarashada online-kii waa wax intan internetka u yimiday aad loogu soo batay oo da-deedu ay yar tahay kuwa kalena dee wakti badan bay soo jireen oy soo socdeen marka weli ka hadda waxa ka badan oo, eh, dee ardayda kasoo qalinjibinaysa maxaan ku dhahdaye jaamacadaha eh, lugta lagu tago ee la dhex fadhiista classka la dhex fadhiya ayaa weli ka hadda badan laakiin tanna aad bay u koraysaa oo waxay ku socotaa xawaare aad u fog bay ku socotaa waa mahadsan tahay markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga walaal magacaaga meesha aad joogtid iyo su-aasha aad qabtid oo aad doonaysid inaad weydiiso cabdiraxmaan
magacaygu waa maxamed faarax nuur Eh, waxaan joogaa xaasin bood puntland ee garowe Eh, waxaan rabaa inaan weydiiyo eh, cabdiraxmaan hal su-aal Eh, su-aashaas waxa weeye qofka eh, goorta ku dhiganaya waxa la yidhahdo online uusan joogin meesha eh, waxaa dhici karta inay soo wajahaan in caqabado kala duwan tusaale ahaan eh, inuu internet isagoo soo xaadiray internet uu ku cuslaado ama mataqaanaaye buro badan kasii wajo marka sidee mataqaanaaye casharka maalinta dhaafo dib ugu soo celin karaa ama dib ugu heli karaa waa waa sax weeye horta waan ogahay internetkaasi weliba wadankeena oo kale aad bay dee ciladiisa ugu badan tahay ano hadda aan ka imiday oo afartii sano ugu dambeysayba waan waan waan ku shaqeynaya xaggaasaan joogay laakiin waxa weeye horta internetka mararka qaarkood wuu fiican yahay tusaale xilliga waa beriga oo kale soomaaliya oo kale markaad joogtay xilliga waa beriga oo kale wuu fiican yahay wuuna kale speed duwan yahay oo laftigiisu qofku dee speedka uu isticmaalaya ana nin walba dhaqaalihiisa iyo jeebkiisa intay u gaadhay ayay ku xidhan tahay kaw guriga ku isticmaalaya ama waxfiiska ku isticmaalayo laakiin internetka soomaaliya aan ku arkay xilliga xilliyada qaarkood wuu fiican yahay xilliyada dadka aanay wada isticmaalayn oo dhan waad isticmaali kartaa ta labaad wixii meeshaa lasoo geliyey dee usbuuc maaha biluu kugu jiraya weligaaba uu kugu jiraya oo waxaad xitaa casharkaasi cashar maantan ku dhaafin maaha laakiin berraad geli kartaa ood meeshii geli kartaa sahan dambe aad arki kartaa maalinta kale kuxitaad arki kartaa anytime buu meesha kugu jiraya oo wax kaa tegayo kaa suulaya maaha marka xilligaad internet heshidba waad geli kartaa inaad eegtidin waxa weeyaan asaymadada lagaa rabo xilliga ay dhacayaan ama waktiga lagaa doonayo ama su-aalaha laguso weydiyo xilliga lagaa doonayo kuwan baa muhiim inaad la socotid laakiin wixii meesha la geliyaa wakti badan buu kugu jiraya waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysaan rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay fursad intee la-eg ayay dhallinyarada shaqaysatahay ay u leedahay in ay wax ku bartaan iyagoo aan hadda galaas u baahnayn in ay tagaan oo shaqooyinkoodii iyo guryahoodii jooga mase keeni kartaa in tiradii dhallinyarada ahayd ee horey aan aqoonta heerka sare ama graduate-ka u haysan inay tani u noqoto fursad ay aqoontoodii ay kor ugu qaadaan
horta dhammaan ardayda soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed meeshay doonaanba ha joogaan weliba kuwa waddankii joogay ee aan fursad waxbarasho helin arrinta aan marka dhaweed hadal qaaday ee website-ka lahaa coursera way ka faa'iidaysan karaan waxaa dhigtay website-kaasi boqolaal kun oo arday ayaa koorse keliya wada qaata oo hindiya ka soo gala oo falastiin ka soo gala oo ciraaq ka soo gala oo u k ka soo gala oo maraykan ka gala hor waana waxbarasho bilaasha horta taas farintaan wax rabaa inaan marlabaad ku celiyo coursera website-ka la yidhaahdo oo haddii aad google-ka gashaan oo aad ku qortaan haddaad ku qortid daaqada yare google-ka wax laga baadha haddaad ku qortid free online courses haddaad ku qortid waxbarashada bilaashka haddaad ku qortid waxaad helaysaa intaas oo website oo waxbarashadaa bixiya oo ay jaamacadaha ugu waaweyn maanta ay dhigayaan oo macalimiintii jaamacaddaa ka dhigasay oo macalimiinta ugu middakarsan la yaqaano waddanka laga yaqaano ay dhigayaan marka horta dadka soomaaliyeed waxbarashadaas iyadoo bilaasha kaga faa'iidaysan karaa adigoo gurigaaga jooga oo aan meel la tegin kuwa waddankii joogaana wakti badan baaba inta haystaan haddii aan shaqo haysan way ka faa'iidaysan karaan sida waxa laga yaabaa toban saacadood baa laga rabaa inaad maadadiida gelisid toban saacadood marka haddii aad qaadanaysid maado ah project management tusaale ahaan waxaa lagaa yaabaa inay jaamacaddu ama macalinku kaa rabo inaad isbuucii toddoba saacood sideed saacood aad gelisid marka qofku unbay ku xidhanta halku joogaba way ka faa'iidaysan karaan soomaalida waa inay baran karaan waana waxbarasho imika la ogaaday oo boqolaal kun oo arday malaayiin arday baa imikadaa dhigta oo oo ku mashquulsan oo maraykan iyo meel kasta kasoo gala marka ardayda aan fursaddaa helin ee soomaaliyeed ee ee waddankii jooga way ka faa'iidaysan karaan wayna geli karaan waxayna qaadan karaan bishii maxaan ku laba maado saddex maado ay qaadan karaan oo ay baran karaan oo shaqada ula tegi karaan hadhow tole odhan karaan waxaan soo bartay waan aqaanaa fiilkan oo cv-giisana ku qoran karo aada umahadsan tahay cabdiraxmaan
falastiin axmed iimaan aad bay umahadsan tahay waxaa barnaamijka kala qaybgelayay cabdiraxmaan geel jire oo b h d da ka diyaaray magaalada chicago intaynu haddii la idhaahdo toddobaadka dambe kulmi doono ka horna beri lixdii iyo barhkaroornimo waa maxamed cabdi cabdiraxmaan xuseen fura iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo awaysin wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.